كتب الله علي أن أعيش اليتم يوما شاء ربي في علاه وسلاح الصبر دوما كتب الله علي أن أعيش اليتم يوما islaamku waa cadaalad waa mid ilaaliya xuquuqda dadka taagta daran waxay diintuna faraysaa in loo naxariisto carruurta yaryar la ilaaliyo xuquuqdooda xiriirka nagala dhexeeyana uu noqdo mid wanaagsan mid ka taagta daranna laguma ceebaynayo tabardaradiisa lagumana xadgudbayo islaamku waa diin la timid xuquuq iyo waajibaad sugan waxayna iyagoo faahfaahsan ka buuxaan kitaabka qur-aanka kariimka ah iyo sunnada nebigeenna sala allahu calayhi wasalam الصبر دوما صفوة الخلق محمد عاش في دنياه يتمى كان كالطود ثباتا كان للكونين نجما haddaba xuquuqdaas waxaa ka mid ah xaqa horey u jiray hasi ahaatee ay baahidiisu soo korortay maalmahan maadaama ay muslimiintu la nool yihiin dhibaatooyin dagaalo iyo masiibooyin wada jira waa in la kafaalo qaadaa agoonta lana ilaaliya xuquuqdooda agoonka waxaa u kulmay masiibo iyo dhibaato iswehliya waa midka waayey aabbihiisa sidaasi darteed wuxuu ka mid yahay dadka taagta daran mararka qaarna waxaaba suuragal ah inuu ka mid noqdo dadka uga taagta daran maxaa yeelay wuxuu waayey dhabarkii xoogga u ahaa oo isaga ilaalinayey maadaama uu meesha ka baxay aabbihii arrimihiisa maamulayey oo isaga xaalkiisa ka warqabay dhinaca kale waxaaba suuragal ah inuu aabbihiisa ka dhintay hooyo daciif ah oo iyadaba u baahan in laga warqabo la ilaaliyo sharafkeeda loona hadlo iyada iyo carruurteeda yaryar haddii aan la kafaalo qaadin oo sidaasi loo dayaco xuquuqdooda waxaana suuragal ah inay ku barbaaraan carruurta si tarbiyo aan wanaagsanayn bulshada muslimiinta ee dayacay lafteedana dhib ku noqdaan maadaama aysan haysan aabbo u buuxiya booskaasi una qabta hoggaanka oo ku haga waddada saxda ah siduu qur-aanka kariimka uga hadlay agoonta iyo in la ilaaliyo xuquuqdooda agoonta xuquuqdooda oo dhammaystiran waxaa ka hadlay kitaabka alleh iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam haddii ay ahaan lahayd in laga warqabo si wanaagsan loo tarbiyeeyo iyo in si kasta looga dadaalo waxaana dhinaca kale la isaga digay dhibaateynta agoonta in loo awood sheegto la guulguulo oo isha lagu gubo ilaa uu dib u xasuusto geerida aabbihiisa oo markaasi ku dhaho naftiisa allah haddii aabbahii ii noolaan lahaa sidan iguma dhacdeen in ka badan labaatan aayadood oo ka hadlaysa agoonta iyo xuquuqdooda ayaa kitaabka qur-aanka kariimka gudihiisa laga helayaa allah wuxuu qur-aankiisa ku yidhi واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا mar kale waxaa muslimiinta looga digayaa inay agoonta dhibaan ama xataa ay la yimaadaan wax keenaya in agoonta la xumeeyo كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين
فأما اليتيم فلا تقهر dadka gaalada ah ee beeniyey maalinta qiyaamaha ee la isxisaabinayo iyo sida ay ula dhaqmaan agoonta ayuu allah kaga warramay kitaabkiisa wuxuuna yidhi أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم micnaha ay tilmaamayso aayadda aan soo sheegnay wuxuu yahay midka agoonta tuqaantuqinaya wuxuu allah ku daray kuwa beeniyey maalinta xisaabta oo ah qiyaamaha wuxuu rabbi inoo sheegay in haddii uu ka mid ahaan lahaa dadka rumaysan aakhiro iyo waxa ka jira uusan agoonta ula dhaqmi lahayn sidan dulaysiga iyo awood sheegashadu ka muuqato mar kale wuxuu allah nooga digay in agoonta hantidooda xaqdaro ku cunno wuxuuna yidhi ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا mar kale wuxuu qur-aanka la hadlayaa dadka agoonta xoolahooda ku cunaya xaqdarada إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يخلدون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا
marka aad akhrinayso kitaabka qur-aanka kariimka waxaad ku dhex arkaysaa rabbigeena oo nagu boorinayo inaan agoonta quudino wayna badan yihiin aayadaha qur-aanka ee ka hadlaya agoonta in loo samafalo sidoo kale rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu agoonta oo maalkooda xaqdaro lagu cuno ku daray dembiyada waaweyn ee lagu halaagsamo haddaba maxay yihiin faa'iidooyinka laga helayo haddii la kafaalo qaado agoonta kow inaad nebiga sala allahu calayhi wasallam kula saaxiibto jannada xadiis ku sugan bukhaari ayaana arrintaasi tilmaamaya arrinka labaad in qalbigaagu jilco danaahagana aad ku gaarto u naxariisashada agoonka iyo quudintiisa arrinka saddexaad inuu allah u ilaalinayo carruurta aad dhashay aayad ku jirta suuratu nisaa ayaa arrintan tilmaamaysa haddaba tani waa abaalmarinta qofka agoonta kafaalaqaada uu helayo adduun iyo aakhiro barta oo kuna camalfala waad ku liibaanaysaan labada daarood waxaadna ogaatiin in abaalmarintu noqonayso hadba sida aad uga camalfasho
سوف أحياه اقتداء ماضيا صبرا وعزما أحمل النور بكفي أرسم الآمال راسما أرسم الآمال راسما